الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولليال labiyo toban dariis ayaynu ka soo qaadannay casharadii suurat alfaatixa weli waa inoo socdaan laakiin maanta waa cashar dhextaala oo aan ka fogayn oo qur-aanka si guud uga warramaya insha allahu waynu sii wadi doonnaa waana caado aynu lahayn runtii iyo dhaqan markaynu qisooyin ku soo jirno inaynu hal jumco amba laba jumco dhextaal u samayno dhextaalkan aynu samaynaynaa runtii waa qur-aanku uu ku saabsan yahay markii hore qur-aankii oo suuratulfaatixa ah baynu ka warramaynay bal iminkana qur-aanka ayaynu dhinac ka istaagaynaa kale unbaynu ka soo gelaynaa laba aayadood ayaynu maanta sharxaynaa wakhtiga kooban midu waa aayadda aan ku bilaabay wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuuraa yaa aayadda ku xigta oo sii sharaxaysa aayadaha hore iyo aayadaha runtii aayadda koowaad ee faima yaatiyanakum minii hudan iyo aayadaha ku lahan maaha laba aayadood waa aayado isku xidhan qisa ahaan isugu xidhan runtii carabka iga xada labadan aayadood waxaan jeedaa labadan maqdac ee aynu soo qaadanay waxa ay ka warramayaan arrin culus oo qur-aanka ku saabsan haddii qur-aanka laga dhaqaaqo maxaa ka dhalanaya qur-aanka kariimka haddii laga dhaqaaqo maxaa ka dhalanaya qur-aankii baa laga tegay macnaheedu muxuu yahay marka leeyi qur-aankii baa laga tegay maxay culimmadu ku fasireen ka tegidda qur-aanka laga tago cuqubada ka dhalanaysa iyo haddii laga tago noocyada ay noqonayso kataga qur-aanka laga tegay iyo haddii qur-aanka lagu toosnaado waxaa la helaya intaasay laba aayadahaasi runtii ka warramayaan ilaahay jala jalaaluhu aayadda hore waxa uu ku yidhi wa qaala rasuulu rasuulullaahi muxamed ayaa waxa uu yidhi yaa rabbi rabbigayow inna qowmi tolkay ittakhaduu hada alqur'aana qur-aankan waxa ay ka yeesheen mahjuura mid laga dhaqaaqay nebi muxamed ayaa ilaahay u cabanaya cabashada nebi muxamed cabanaya culimmadu waxay waa goorma goormuu nebigu cabanaya oo ashkagtadan soo bandhigaya culimo badani waxay yidhahdeen waa adduunyada dhexdeeda ayuu nebigu ku cawday markii tolkii iyo quraysh iyo ummaddii dacwadda uu waday ay ka dhaqaaqeen buuhi ilaahay tolkaygu waa ka dhaqaaqeen qur-aankii culimmada qaarna waxay leeyihiin nebigu maalinka qiyaamuhu caban doonaa ciddii qur-aanka ka dhaqaaqday uu ka caban doonaa su-aasha isweydiintana waxay tahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaynu wada ognahay walaalayaal inuu nebi moxamed ummadda aada ugu naxariis badnaa ummadda u damqan jiray fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlih naxariis ilaahay darteed ayaad ummaddan ugu dabacday ilaahay baaba dabciyey bilmuminiina ra'uufu raxiim muminiinta wuu u tudhid badan yahay wuu u naxariis badan yahay ilaahay baa sheegay lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakuunuu muminiin naftuba inay kaa baxdo oo aad halaagsantood dhimato ma laga yaaba si aad ugu warwarayso inay iimaan yeelan waayeen muxuu qofkani gaalnimo ugu sii jira ee cibaado xumo ugu sii jira si aad uga warwarayso in warwarkaasi aad la dhimato ma laga yaaba ilaahay baa yidhi aayadaha iyadoo aynu haysanno waxaad eegtaa nebi maxamedkii sidaa u naxariista badnaa waxa ka dhowaajiyey inuu ilaahay u cawdo oo uu weliba kaga cawdo shay qudha oo ah kitaabkii iyo dastuurkii iyo qur-aankii aad soo dejisay waa laga dhaqaaqay arrintaas waa arrin culus arrintaas waa arrin culus qur-aankii baa laga dhaqaaqay waa arrin weyn weeye haddaba culimmadu maxay ka yidhaahdeen qur-aanka marka laga dhaqaaqo markaa tafaasiirta wada baadho macaanideedu way isku soo noqnoqonaysaa tafsiirba meeluu ka eegay waxaan se jecelahay tafaasiirtii soo ururisay inaan in yar idinka sheego ibnu kaiir baynu ku horraysiinaynaa alxaafid ibnu kaiir fii tafsiirihi alqur'aani alcaiim muxuu ka yidhi qodobada tirso haddaad noocaa samayso qur-aanka waad ka hijirootay haddii aad iska ilaalisana qur-aanka waad ilaalisay qofka marka qur-aanka lagu akhriyo qur-aanka ee qur-aanka dhegay akhriskiisa marka lagu dul akhriyo qur-aanka iska xidha qur-aanka iska laaba qur-aanka aan jeclayn laakiin heesta jecel heestana ku raaxaysanaya saa odhanaya qur-aankana inaga xidh odhanaya iyadoo asbaabtii loo xidhi lahaana aanay jirin qofka qur-aanku damqayo ee qur-aankii sidaa ku ah qofkaasi qur-aanka wuu ka dhaqaaqay akhriskii qur-aanka waxaa kaloo ka mid ah kaasi waa kow qofka qur-aanka rumayn waaya allah inaga nabadgeliye isaguna ee inuu qur-aanka rumeeye laga waaya isaguna qur-aankii wuu ka hijiroodo wuu ka dhaqaaqay qur-aanka qofka u fiirfiirsan waaya ee isku dhibi waaye inuu fahmo iminka aayad baynu dhex fadhi aayaddaa macnaha ku jira waa inaynu soo saarna qur-aanka inaad fahanto oo aad u fiirfiirsato qofka taa isaguna ku dadaali waaya waxaa ku jira nooc hijiraan iyo ka dhaqaaqisa marka waa inaad barataa diintiisa maa si aad u fahanto waa inaad culimmadii dhegaysataa waa inaad cajaladaha iyo mamariyada dhegaysataa waa inaad xaqa tafsiirka dhegaysataa waa inaad wacdiga dhegaysataa si aad diintii u fahanto haddaad qur-aankii iskubaba dhibi weyda inaad fahantaba oo aan dareenkaasiba kugu jirin qur-aankii waad ka dhaqaaqi waxaa ka mid ah iyada oo aad qur-aankii ku dhaqmi weydo wuxuu ku farayay tukuu ku yidhi waa tukan weyde wuxuu ku yidhi qur-aankii sadaqadii bixi waad bixin weyday muslimku ha kaa nabadgalo wuu kaa nabadgeli waaye buyuudda iyo ilaahay iyo guryaha ilaahay soo camir ragow waad camiri weyday diintii ilaahay baro waad baran weyday diintii ilaahay ha kaa muuqato ku dhaqan iyadana waad ka dhaqaaqday qur-aanku wuxuu ku farayo haddaad ku dhaqmi weydo wuxuu kaa reebayana aad ka joogi weydo waad ka dhaqaaqday waad ka hijirootay qur-aankii qur-aankii intaad ka leexato inaad beddelkiisa u leexato oo gabay ah oo hadal ah oo hees ah oo lahwi ah oo hadal aan qiimo lahayna waad ka dhaqaaqday qur-aankii waa hijraan hijraanulqur'aan baa la ydhahda qur-aankii inaad isku xukunto ayaad ka dheeraatay xeer iyagoo sharci adigu aad doonaysa iyo xeerar gaara reerkayagaa leh iyo nidaamkayagaa leh iyo kan diintu lama shaqaynayo caalamka iyo waxa weeye annaga caalamkaana soo eegaya haddaannu diinta ku dhaqanno ee mabaadi'dii gaaladu dejisaan ku dhaqmaynaa haddaad taas samaysana qur-aankii waad ka dhaqaaqda ogow masalada hijraanku waa masale culus culimmada qaar ibnuqayim kale wuu sii xoojiyo qur-aanku wuxuu xalaaleeyey haddaad xalaalaysan weydo waad ka dhaqaaqday qur-aanku wuxuu xaaraantinimeeyey haddaad xaaraantinimaysan weydo waad ka dhaqaaqday qur-aanka haddaad isku dawayn weydo qur-aanku wuxuu daweeyaa laba xanuun xanuunka qalbiga ku dhaca ee caqiidada iyo shakiga iyo nifaaqa iyo shirkiga ayuu daweeya xanuunkan kalena wuu daweeyaa yaqiintiisa markaad la timaado haddaad taa aamidi weydo oo dhakhtarka oo aan la diidayn oo sabab ah adigoo u tegaya dhakhtarkii adigoo si walba isu dawaynaya haddana waa inu koow qur-aanka aad ka dhigata haddii qur-aanka isaga meelaad ka dhigo kali waxba ma daweeye aad tiraahdo qur-aankii waad ka dhaqaaqda walidaalika sheekha laydhaa maxamed alamiin ashinqiidi tafsiirka adwaa'ulbayaanka ayaa soo ururiyey masaladan wuxuu yidhi aayaddan macnaheedu waa cad yahay buuri waxaana weeye nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa rabbigii u cawday oo u ashkatooday qowmkiisii inay ka hijroodeen oo ay ka dhaqaaqeen waa qoladii qurayshtii make eh qur-aankan isaga ah ay ka dhaqaaqeen inay rumeeyaan ay ka dhaqaaqeen qur-aankii inay ku camal falaan haddaba wuxuu yidhi cabashada nebi muxamed cawday waa weyn tahay ogaada buuri ule nebi muxamedoo cawday warkiisu ma sahlana dhagaha u fura kelmadda wuxuu yidhi wa fiihaa arrinkaa waxaa ku sugan haddaba cabashadaa nebi maxamedo uu cawday yuu cawday ilaahay acdamu takhwiifin cabsigelinta ugu weyn baa ku sugan liman hajara haada alqur'aan alcadiim qofka qur'aanka si uun uga dhaqaaqay ee si uun aan ugu dhaqmin qodobadan aynu soo sheegnay waxa ay u tahay digniin weyn oo la siinaya sidaa darteed walaalayaal aayaddan marka la soo ururiyo waa aayadaha ugu cabsida badan qur-aanka iyo inaan ku hijirooni xaggiisa aynu u durugno aynu u soconno aayadda labaadan ku daro aayadda labaad horta waa intaan aayaddaa ka bixin aayaddan markii ibnu kaiir qodobadii horeynu sheegayna ibnu kaiir baa lahaa tafsiirka markuu qodobadaa sheegay ayuu waxaad ka dareemaysaa inuu qalbigiisu luxmay markaasuu ducuu dabadhigaya markaasaa wuxuu yidhi fanas'alu allaha ilaahay haddaba waxaynu baryaynaa ilaahay waxaynu baryaynaa ilaaha wanaagsan ilaaha cadiyada badanee wax bixiya ilaaha awoodda leh karaya wax walba inuu ilaahay inaga badbaadiyo inaga ilaaliyo waxa isaga cadhogelinaya oo kitaabka ilaho laga dhaqaaqa ah ilaahay inuu isagu inagu shaqogeliyo oo kuwii sameeya inaga dhigo wixii isaga raalli gelinaya oo qur-aanka in la dabaqaa oo ah min xifdi kitaabihi kitaabka ilaahay in la xifdiyo wa fahmihi in la fahmo waalqiyaami bimuqtadaahu qur-aanku waxa uu ina faray in lagu dhaqmo wakhtiyadee aanaa'a alleyli saacadaha habeenkii wa adraafa annahaari iyo darafyada iyo dacallada maalintii bimacnaa qaar wakhti walba qur-aanka ku dhaqma ilaahay naga dhigo aamiin baynu leenahay wejiga weliba iyo qaabka ilaahay uu jecel yahay ee raalli gelinaya waayo ilaahay kariimun mid wanaagsanoo weeye sharaf badan wahaabun oo cadiyadiisa iyo bixintiisuna ay badan tahay ilahay saasaynu innaguna ka baryayna aayadda labaad walaalayaal waa aayad culus aad culus ilaahay wuxuu idhi faimaa ya'tiyannakum minii huda hadduu xaggayga hanuun idinka yimaado faman ittabaca hudaaya hanuunkaygaa ciddii raacda falaa yadilu ma baadiyaysanayo ma lumayo walaa yashqaa ma guuldarraysanayo waman acrada can dikrii qofka dikrigayga ka jeesta fa inna lahu maciishatan danka nolol kadeeda oo rafaad leh ayaa u sugnaatay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma qiyaamahana waxaanu soo ururin isagoo indhala markaasaa wuxuu odhan doonaa rabbi lima xashartanii acma rabbigayow maxaad ii soo xashriseed ii keentay banka qiyaame anigoo indhala anigoo ahaa waqad kuntu basiiran mid indhaqaba adduunkii waa loo jawaabayaa waxaa la odhanayaa kadalika atadka aayaatunaa baydhadhi aayadahaygiibaa adduunyada qur-aankii ilaahay baa kuu yimid iyo aayadihiisii adduunyadii fanasiitaha waad iska garabmato waad isilowsiisay wakadalika alyowma tunsaa maanta adigana waxaa lagugu ilaabayaa naar dhexdeeda aayaddaa ila eega faima yaatiyannakum minii hudan faman ittabaca hudaay hanuun baa halkan lagu sheegay hanuunkaa culimmadu maxay ku fasireen tafaasiirta markaad eegto wax hanuunkaa ilaahay sheegaya waa kitaabka ayaa ugu horeeya waxay ku daraan mufasiriintu iyo rususha kitaab iyo rasuul kuu caddaynaya laguu soo diray rasuulilahi maxamed baa laguu soo diray kitaabkii qur-aankana waa laguu soo diray haddaba cidda qur-aankaa isagaa markuu yimaado raacda allah inaga dhiga eh allah inaga dhiga kuwaase faman ittabaca hudaaya kitaabkaygaa iyo wuxuu cadcadaynayo cidda raacda falaa yadilu fi dunya adduunyada kuma lumayo ee dariiqii xaq ahaa buu ku toosan yahay walaa yashqaa fi laakhira aakhiraa dambaysa soo maaha aakhirana guuldarraysan maayo sidaa culimmada ayaa ku fasirtay mufasirkii mufasiriinta ugu weynaa saxaabigii nebiga ay ilmaadeerka ahaayeen ee cabdilaahi ibnu cabbaas ayaa isagoo aayaddan ka hadlaya wuxuu yidhi تضمن الله isagoo aayadan siduu fahamkiisa balaag تضمن الله ilaahay wuxuu u ballan qaaday liman qara'a alqur'ana qofka qur'aanka akhriya wattabaca maa fiihi waxa ku guda suganna raaca an laa yadilla fi الdunya adduunyada inaanu ku hallaabin oo aanu xaqa weydaaran walaa yashqaa fi laakhira aakhirana aanu guuldarraysan kuwa badhaadha ee barwaaqaysta inuu noqdo deedna aayaddan u akhriyay ibnu cabbaas faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa ilaahay wuxuu yidhi waman acrada can dikrii haddaba kaasi waa kaa waa kaynu ilaahay ka baraynu naga dhigo cakiskiisii waman acrada can dikrii dikrigaa waxaa lagu fasiray qur-aanka qofka qur-aankii baalmaray hababkii aynu sheegnay u baalmar ah fa inna lahu maciishatan dankaa nolol kadeed iyo rafaad leh ayaa u sugnaatay imaamka mufasiriinta imaamu dabari raximah allahu tacaala noloshan kadeedka ah halkuu ku leeyahay buuhi culimmadu waxay yidhahdeen buuhi u fiirsan noloshaan rafaadka ah kow waa aakhra jahannamiya naarta ayuu ku leeyahay oo waate waa qodobkii koowaad waxa uu ku leeyahay jahannama nolol ciyiidhi ah waa maxay waa geedkii zaquumkii la cunayey waa malaxdii iyo mililkii iyaga ka soo dhacay oo dib loo siinayo cunto looga dhigayo waa geedo qodxa ah oo cunto looga dhigayo waa biyo kulul oo heerkulkii ugu dambeeyey ee biyo gaadhi lahaayeen kuleel ahaan gaadhay oo midhicraha jarjaraya waa malaa'ig dubayaa la dhacaysa waa marba cadaabka mar alle marka saantaa sare ay waxa weeye bestaba ama ay sii dhammaanaysaba mid cusub baa loo samay kullamaa nadida juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab akhraj warkiisu meel culus weeye taa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa noloshan adduunyuhu ku dhex kadeedan yihi oo siduu ugu kadeedan yahay waxay nolosha kadeedka ah diintu waxay u taqaanaa qofku waa laga yaabaa muuqaal ahaan inuu kuu muuqdo markuu adduunyada joogo xaaraan iyo xaraan inaanu kala eegin lacag badan uu haysto guri uu ku jiro nimca uu haysto adiga ay kuula muuqato laakiin qofka xaaraan iyo dariiqii ilaahay dhaqaalihii aanu isticmaalin iyo barwaaqadii ilaahay ugu talagale uu siiyey isagaa rafaad ku jira ka laakiin aan waxba hayn ee laakiin ilaahay ku iimaan qabee ku qanacsani raaxadii ugu dambaysay isagaa ku jira weniga asacaada kaga soo warranay mawaadiicdeedii marka adduunyada waxa uu ku jiraa nololkadeedo adduunku hawba yara bata eh rafaad iyo cidhiidhi ayuu ku jiraa waxaana dareemaya maanta dadka ganacsatada ah ee maalka badan haysta ayaa maanta dareemaya rafaadka iyo dhibta ay ku jiraan haddaad si xagga ilaahay u wanaagso xoolaha aad nadiifiso ood ilaahay raaxaad ku jiri doonta marka adduunyadan raaxu isu haysaaye kadeed buu ku jira kadeedku waa kadeed adduunyo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya waxa weeye kadeedkan waa intaan aakhirada weynba la gaadhin waa marka uu dhinto ilaa qiyaamaha inta la gaadhiyu qabriga ku jiro ayaa cadaab halkaa lagu cadaabaya waa nolol ayuu ku jirayaa khatar ah oo cidhiidhi ah oo kadeeda oo rafaadah oo qabriga ayaa waxa weeye lagu soo qabrigaa gebigiisaba lagu soo ururinaya markaasaa waxa isweydaaranaya xataa feedhihiisii maxaa lagu fasiray saddex adduunkii in kadeed qabrigii oo barsakh caalamalbarsakh baa la yidhaha oo waxaa la yidhi aakhiradii weynayd baa la yidhi oo saddexdaa kii beleduba kugu dhacdaaba iyo haddii laysu kaa wada raaciyo maxaa bal ka warran maxaa kuu hadhay ilahay wuxu uhi wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa isagoo indhala ayaannu soo xaadirinaynaa indhala'aantaasi maxay culimmadu ku fasireen isagoo wax xujo aan sidan isaga oo waa qowlka labaade isagoo indhala ma arkayo wax kale oo aan jahannamo ahayn jahannamounbaa loo ogoliya inuu arko waxa kaloo dhan wuu ka idhalaaya bal ninka jahanami ay u noqotay waxa qura uu arkayo wax kaloo uu arkaya aysan jirin ka warrama wuxuu imanayaa oo la keenayaa maxsharka baa layidhi waa qodobka saddexaade isagoo qabriga waxa laga soo saaraya oo bankii qiyaamo la keenaya isagoo halkana ay basiiradii araggii qalbiguna uu ka baxay tii indhuhuna uu laayahay markaasuu yaabaya ilaahayu maxaad san iigu soo xaadirisay adduunyadaba waan ku idhaqabee adduunyada markaad joogto indhihii lagu siiyey kamaad faaideeno xaqa ugamaad faaideyn xaqa ugamaad faaideyn adiguna maanta sidii adduunyada aad samaysay unbaa lagu samaynayaayo aljazaau min jinsi alcamal wixii aad samaysay unbaa lagaa abaalinaya walaalayaal labadaa aayadaha dhowrka ah ee aynu sheegnay waxay nagala hadlayaan suuratulfaatixadii aynu ka warramaynay iyo qur-aanka oo dhan maantana qur-aanku halkuu inaga taagan yahay waan ognahay maanta qur-aanku halkuu inaga taagan yahay waan ognahay qur-aanka inaynu jeclaanaa la doonaya qur-aanka inaynu baranaa la doonaya qur-aanka inaynu akhrisanaa la doonaya qur-aanka waxaa la doonaya inaynu ku dhaqanaa la doonaya qur-aanka inaynu isku xukunnaa la doonaya qur-aanka inaynu xeer ka dhiganaa la doonaya qur-aanka waxaa la doonaya inaynu isku daweyno qur-aanka waxaa la doonayaa inuu hagaheenna koowaad noqdo ilaahay waxaan ka baryaya idinkuna aamiin adii tidhaahdaa in ilaahay kuwa inaga dhigo maalinka xaggaa laysla tago ee akhre layslatagay ilaahay la hortegayana aanu qur-aanku ina qabsan aynaan noqonna bahda uu ka cabanayay nebi moxamed sal allahu calayh wasalam uma salluu wasallimuu calaa rasuuli illahi sal allahu calayh wasalam imtihaalu liqowli illahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الاربع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا ولاولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولاقربائنا ولاصدقائنا أصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة النبي عبادك المؤمنين اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم ارفع لنا به الدرجات وأنخذنا به من الدركات وكفر عنا به سيئات واغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين ولا لها مسلمين تفرمها كلا دواني نسوا فرتي حنوك وبضعانت ظروفها دينتا iyo xaaladaha kala duwanee kale ilaahay mid walba dhibtu tirsan sheeganaya allah ka dulqaado dhibaheenna iyo fanguraheennana allah inoo buuxiyo alla dhib dhib oo dhan allah inaga dulqaado muslimkana allah u gargaaro aamiin aamiin aamiin